ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo furiya shirweynaga qaranka ee dhalinyarada soomaaliyeed laka dhaqangeliyow siyaasadda qaranka ee dhalinyarada shirkun iyo weliba uusayaakii sagaaleed oo isu socdo doono muddo sadde maalmood eh iyo weliba ku qeyb galaya boqolaal dhalinyaro oo kushalkooyaga gudaha iyo banaanka iyadoona laka bandhigka iyo siyaasadda qaranka ee dhalinyarada oo ku turjumaasa baahidiyo wasiirka dhalinyarada ciyaaro xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed bare iyo dhalinyaradaan sheegay iyo maalimo shirka uusa dareera weliba nuusan ballan qaaday inuusa deersii doona madaxdaanka sareyta ee dalka shirkan ama gogashan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee sanadlaha ah waxay u fidisay dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka iyo dibadda iyo gobollada meel kastay joogaan inay ku munaaqashoodaan ay ka soo saaraan fikradahoodan isku dhaafsadaan doodo silmia ay halkan la yimaadaan kadibna dooduhu iyo waxa ay soo saaraan ugu dambeenna ay noqoto waxa ay ku shaqayn doonto ama jihada ay ku jihaysan doonto wasaaradda bacdamaa wasaaraddu ay tahay qareen idinka afkiina ku hadasho ee xarumaha iyo meelaha sarsare ee xukunka gaarsiiso
ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo tilmaamay in horumarka dalka iyo horsurujiga afar waxyaabood oo haddii wadajir ee lankugudubna lan sameeyi korna wal horumare aanasayt oshal ee amni xumo qabyaaleed masuq maasuq iyo maandoori dhallinyarada oo lanku baahanyi iyo dowladda gacan ku siiyaan ciribtirsho qabyaalad ka sheekaynaya aan xishoonayn waxba aan iskula harayn idaa lam tastaxi fasnac maashiid waxaad rabta samee qofkaad rabta iska lul waxaa rabta ku hadal haddaad aragto asaga kama imaan problemkueh kuwan oo ka soo xumaaday oo uu soo waayey qoyskaa xumaa qolqolkaa xumaa iskuulkaa xumaa qaran buu waayey kadibna wuu fashilmay fashilka waxa ka dhashaaya waa waxaasa sidaa darteed ahmiyadda ay dhallinyaradu leeyihiin waa naqaanaa laakiin waxaan rabnaa afartaa shay inaan hagaajisano haddaan afartaas hagaajisano way inoo hagaagayaan mustaqbalkeena u hagaagayaan because dhallinyarada hagaagaysa hadday dhallinyaradu inoo hagaagto wax walba u hagaagayaan maxaa dila dhallinyarada jahliga maxaa dilaya qabyaaladda ayaa dilaysa waxaa dilaya drag iyo dragiska ayaa dilaya waxaa dilaya misleadingka iyo dhallinyarada in meel loo hogaamiyo iyo dadka in loo celiyo nolosha primitiveka xataa isagoo yurub jooga oo america jooga oo meelihii civilizationku ka jiray industrigu ka jiray adduunyada wada kalarka ay isu timid diimihii isdhex gashtay oo dee qaal gaal iyo muslim ay isla nool yihiin qawaaniin ku nool yihiin kala dambayn ku nool yihiin isagoo jooga